Wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka mucaaradka ah ay bililiqa ku bilaabeen waddada ay isticmaalaan tareenada ah ee dalka Itoobiya. Muuqaallo laga soo qaaday waddada tareenada ah ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu arkayay kooxaha mucaaradka ah iyo dad Itoobiyaan ah oo furfuranaya qalabka waddada tareenada ah ee u dhexeeya dalalka Itoobiya iyo Jabuuti iyadoona wararka qaarkood ay tilmaamayaan in boqolaal ka mid ah askarta dowladda xabashida Itoobiya loo diray waddadan si ay u difaacaan hase ahaatee ay la kulmeen weeraro uga yimid dhanka kooxaha mucaaradka ee qaybta ka ah bililiqada loo geysanayo waddada tareenada ee isku xirta dalalka Jabuuti iyo Itoobiya kooxda mucaaradka Fano ee dagaalka uu kala dhexeeyo dowladda Itoobiya ayaa waxaa mas-uuliyadda bililiqadan baahsan ay dusha kaga tuurtay maamulka Abiy Axmed oo ay ku sheegtay mid ku fashilmay xasilinta iyo hergelinta nidaamka dowladeed ee dalka Itoobiya dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxaa muddo afar sano ay dagaalo sokaya kula jirta kooxda mucaaradka ee Fano dagaaladaas oo dhinacyada marar kala duwan ay guulo ka kala sheegteen balse ilaa iyo hadda ay ka sii socdaan dagaalada dalka Itoobiya isla markaana marba marka ka dambaysa ay xaaladdu ka sii adkaanayso sidii hore